shirkaasi wuxuu ahaa shirka sanadlaha ah ee madaxda dalalka carabta isugu yimaadaan marka waxaa lagu eegay xaaladda caalamka carabtu uu ku sugan yahay shirka waxaa la sheegay in madaxweynaha uu khudbad ka jeediyey dowladda federaalka soomaaliya khudbadiisaasi muxuu kaga hadlay madaxweynuhu wuxuu uga hadlay horumarka ay soomaaliya ku tallaabsatay wuxuu kaloo weydiistay caalamka carabta in go-aamada ka soo baxa shirarka ka soo baxay shirarkii hore ee jaamacadda carabta iyo kanba oo ku saabsan taageerada soomaaliya inay noqdaan kuwo la fuliyo oo laga dhabeeyo wuxuu kaloo ka hadlay baahida caalamka carabtu u baahan yahay inuu midoobo oo walaalnimadiisa iyo walaaltinimadiisa iyo sharaftiisa uu ilaashado
waxaa jirta in la sheegay in dowladda imaaraadka ay dacwad ka dhana dowladda soomaaliya u gudbisay dowladda sacuudiga oo shirkan marti gelinaysay wax wada hadala oo arrintaasi ku saabsan oo dowladda soomaaliya lagala yeesho ma jirta dacwadu may gudbi run ma aha inay inay u gudbisay imaaraadka sacuudiga dacwad war war dhaba maaha marka wax dhexdhexaadina maadaama xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka uu wanaagsanayn wax dhexdhexaadina oo ay isku dayayaan wadamada carabta inay arrinta ka galaan ma jirtaa
may hadda dhexdhexaadin socota ma jirto laakiin waxaa socota wadahadalo u dhexeeya dowladda soomaaliyeed iyo imaaraadka waxaa sheegtay inay jiraan wada hadallo bilow ah oo u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabta xaggee wada hadalladaasi ka socdaan iyaase wada
waxay udhexaysaa madaxda sare ee dowladda iyo madaxda sare ee imaaraadka
marka wax kulama oo la filaya labada dhinac inay si toosa u yeeshaan maalmaha soo socda ma jirtaa kulamo go-an oo hadda kulamo la gooye hadda ma jirto waxaase jirta in wadahadalku uu meel fiican marayo oo labada dal madaxdooda ay bilaabeen inay isla hadlaan waxay sheegeen imaaraadka shalay qoraal ka soo baxay in ay joojiyeen dhammaanba howlihii tababarada ciidamada ay ka wadeen dhowr meelood oo soomaaliya ka mid ah sidee dowladda soomaaliya ay u taabanaysaa ama u saameynaysaa arrintaas
warkaas annaga weli ma hayno